أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mحamedi وعlى آله وأصxaabihi أجمaعيin أma bعd waxaan soo haynay tafsiru suuraةi ali cimraan waxaan ku dhex jirnay aayaadkii ahlu kitaabka iyo ka sheekeynayey ee laba kooxood usoo kala ayaa loo soo kala qeybiyey minhm اlmuؤminuuna wa أkharhm اlfaasiquun mu'miniin ayaa ku jiraan intooda badanna waa faasiqiin aayaddan marka aayadahaasay daba socotaa marka alla wuxuu leeyahay laysuu ma eeg ma ahaanin ahlu kitaabkii labadoodii kooxood sawaa'an kuwa jin a ma ahanoo isku mid ma aha min ahlilkitaabi ahlu kitaabkii ummatun ayaa ka mida ummad ummadda oo qaa'imatun u taagan oo xaqii marka ku taagan ummadda oo yatluuna akhrinayaan aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa akhrinayaan aanaa'a alleyli habeenka saacadihiisa wahum iyaguna yasjuduuna way sujuudayaan oo allah subxaanahu wa tacaala ayay u sujuudayaan ay u khuduucayaan yu'minuuna way rumaynayaan billaahi allay rumaynayaan iyo walyowmi alaakhiri maalinka ugu dambeeya dambe ayay rumaynayaan waya'muruuna way farayaan ummaddaasi dadka bilmacruufi macruufkay farayaan wayanhowna way reebayaan cani ilmunkari munkarka xaggiisa ayay reebayaan wayusaaricuuna way degdegayaan fil khayraati khayraadka xaggiisay u degdegayaan wa ulaa'ika kuwaadaas min alsaalixiina kuwa suusuuban ayay ka mid ahaadeen wamaa wixii yafcaluu ay samaynayaan oo min khayrin khayr ah falan yukfaruuhu falan yukfaruu laga hoojin maayo iyaga hu shaygaas ay sameeyeen laga hoojin maayo wallaahu alleh caliimun weeyaan mid cilmi badan oo ogaal badan bilmuttaqiina kuwa isaga ka dhowrsadee ka cabsado alle waa mid ku ogaal badan oo yaqaano aayadahan marka aayaddan sababu nusuulkeeda aayadahan awalan ayaan ku bilaabaynaa alimaamu طabari ibn اlmundir طabaraani waxay wariyeen can ibni cabaas wuxuu yidhi ibnu cabaas lamaa aslama cabdullaahi ibnu salaam markuu islaamay cabdullaahi ibnu salaam wa haclabatu bnu sacya wa asadu bnu sacya wa asadu bnu cubayd waman aslama minhum macahum iyaga nimankaa iyo dadkii la islaamay oo min yahuuda oo reer yahuud ah qaalat ilyahuudu yahuud waxay yidhaahdeen maa aamana bimuxamedin ilaa ashraarunaa muxamed ma rumaynin ilaa kuwii noogu sharta badnaa unbaa rumeeyey walow kaanuu khiyaaranaa hadday ahaan lahaayeen dadkeenna ugu khayrka leh maa tarakuu diina aabaa'ihim aabbayaalkood diinkii ay haysteen ma aynan ka tegi lahayn faanzala allaahu fii daalika arrinta abuu alla ka soo dejiyey laysuu sawaa'a kuwa sidaas dhahayo iyo nimankan islaamay cabdullaahi ibnu salaam iyo dadkiisa isku mid maahan sababu nusuulka aayaddu marka sidaas waaye a'immadaa sida ay warinayaan haddaba marka laysuu waawda ku jirta yay u laabanaysaa laba tafsiir baa meeshaasna ku jirto cabdullaahi binu cabbaas wuxuu leeyahay waxay u laabanaysaa labadii qolo ee ahlu kitaabka ee lasoo sheegay oo alla subxaanahu wa tacaala uu yidhi minhum اlmu'minuuna wa akharuhum اlfaasiquun mu'miniin baa ka mida ahlu kitaabka sida cabdullahi ibnu salaam iyo kuwa faasiqiin oo gaalaana waa ku jiraan labadaas koox bay waawdaani u laabanaysaa laysuu labada koox ma ahan sawaa'an isku mid ma ah macna marka sidaas weeyaan kaasaana xoog badan amaba loo badan yahay dayib cabdullaahi binu mascuud isaga waxaa laga wariyey sanad saxiixa waawda isaga wuxuu u celinayaa ahlu kitaabka iyo mu'miniinta marka macnuhu wuxuu noqonayaa laysuu ma ahan ahlu kitaabkii iyo mu'miniintii ma aha mu'miniintii nebi moxamed ummaddiisii raacday iyo ahlu kitaab isku mid ma aha labadan ummadood ayb tafsiirkaana marka cabdullaahi bni mascuud baa ku tegay ay laa yastawi ahlu lkitaabi wa ummatu muxamedin sala allahu calayhi wasalam ahlu kitaab iyo ummaddii nebi moxamed isku mid ma aha meeshaana marka labadaas tafsiir baa ku kala jirto siyaaqa iyo marka sida oo u socdo iyo la fiiriyana ee tafsiirka hore ibnu cabaas ba aad moodaa inuu aad siyaaqa ugu xoogan yahay laysuu ma ahaanin ahlu kitaabkii kuwoodii mu'miniinta ahaa iyo kuwa gaaladoodu sawaan isku mid ma aha waxayna kutusay insaafka sharciga markii ahlu kitaab lasoo sheegay waxay qaseen iyo qaabdaradooda haddana nimankii kitaabka haystay ee aqrinayay isku wada mid maaha kuwa waxaa jiro toosan oo nebi moxamed markuu yimidna raacay nimankaa iyagu la mid maahan kuwii laga soo sheekeeyey qaab ka darnaa laysuu ma ahanin ahlu kitaabka mu'miniintooda iyo gaaladoodu sawaan isku mid maahan oo jin ma aha warkaas meeshaasuu ku dhammaaday war cusub baa bilaabanayo alla uu leeyahay min ahlilkitaabi ahlu kitaabkii ummatun ayaa ka mida ummad ummadda oo qaa'imatun taagan ay qaa'imatun bimacnaa haabitatun cala alxaqi ummad xaqa ku sugan oo ku taagan baa ka mid a ahlu kitaabka waxaa kaloo tafsiir kale uu leeyahay qaa'imatun calaa kitaabillaahi kitaabka allay ku taagan tahay qataada tafsiir kale wuxuu leeyahay qaa'imatun ay mudiicatun ahlu kitaabkii waxaa ka mid a ummad adeecaysa rabbigeed kuwaasoo yatluuna aqrinayaan tilmaamahoodu marka alla tilmaamayaayo uu leeyahay kuwaasoo yatluuna aqrinayaan aayaatillaahi ilaahay aayaadkiisa aqrinayaan aanaa'a alleyli saacadaha habeenkii marka dee qiyaamuleylka masiyada iyo fadliga uu leeyahay iyo sida dadka loogu ammaanayo ayay aayaddu tusaysaa habeenkii bay akrinayaan saacadihiisa aayaadkii alle wahum iyagu yasjuduuna waa sujuudayaanoo rabbi bay u khuduucayaan madaxooda iyo wejigooda ay dhulka u dhigayaan yu'minuuna way rumaynayaan billaahi allay rumaynayaan kooxdaasoo alla rumaynayaan walyowmi alaakhiri iyo maalinka dambe waya'muruuna waxay farayaan annaasa dadkii bilmacruufi bay farayaan wayanhowna waxay reebayaan can ilmunkari munkarkii bay reebayaan wa yusaaricuuna way degdegayaan fi lkhayraati ila alkhayraati bay u degdegayaan khayraadkiina waa u degdegayaan iyadana tilmaan kale oo aada u wanaagsan wa ulaa'ika kuwaadaas min asaalixiin ay ka mid ahaadeen kuwa suusuuban oo iyagu markaa yacni toosan kuwii hore marka faasiqiinta ahaa oo kale kuwan iyagu ma aha marka qofka qiimihiisu tilmaamahan waay marka kitaab alle inuu akrinaayo saacadaha weliba habeenkii uu sujuudayo faradkii iyo sunnooyinkii la imaanayo allaya aakhiro rumaysan yahay dadkana uu wanaag u taro macruufka uu farayo munkarkana uu reebayo khayraadkii uu maqlana uu u degdego wa ulaa'ika kuwaadaas min asaalixiina kuwa suusuuban ayay ka mid ahaadeen wamaa yafcaluu wamaa wixii yafcaluu ay sameeyaan oo min khayrin khayr ah falan yukfaruuhu falan yukfaruu laga hoojin maayo iyaga hu shaygaas wallaahu alle caliimun weeyaan midkii ku ogaal badan bilmuttaqiina kuwa alla ka dhowrsanayo ayb marka laba qiraa'a jirto wamaa oo laba qiraa'a oo sabciyataani mutawaatirataani ah wamaa tafcaluu min khayrin falan tukfaruuhu haddii marka sidaa la yidhaha siyaaqi kuntum khayra ummatin baa loo laabana ayb wamaa wixii tafcaluu aada samaysaan haddaad ummatu muxamed tihiin idinku oo min khayrin khayr aada samaysaan falan tukfaruuhu laydinka hoojin maayo wamaa yafcalu marka lagu wadana siyaaqaanu la socdaa dambe oo ahlu kitaabkii sidan loo ammaanay wixii khayra oo ay la imaadaan ooy sameeyaan ilaahay ka duugi maayo ka qarin maayo ayib ibnu jariir isaga labada qiraa'a macno ahaan qiraa'adan tanuu doortay marka wamaa yafcalu ya-da la akrinayuu doortay lianna siyaaqan ugu dhow iyada ayaa marka aada ugu xoogan ayb maadana marka waa shardiya jumladan falan yugfaruuhuna waa jawaabtii wamaa wixii yafcaluu ay sameeyaan qolada ahlu kitaabkaa sidaa loo soo ammaanay oo min khayrin khayr ku bayaansan oo khayr ah falan yukfaruu laga hoojin maayo hu shaygaas marka kafara hal mafcuulay qaadataa sida hadda ka muuqanaysana laba mafcuul bay qaadatay mafcuulka koowaadna naa'ibulfaacil ay ka dhigatay waa waawda mafcuulka labaadna waa hu-daas tadmiin ayaa ku jira marka waxaa la tadmiininayaa marka yacni ficilkii marka falan yukfaruuhu falan yuxramuuhu falan yuxramuuhu laga hoojin maayo iyaga lianna xarama waxay qaadanaysaa laba mafcuul ayay qaadataa waa la tadmiiniyey marka kafaradii baa marka ficilkaas la tadmiiniyey markaasuu wixii uu qaadan jiray labada mafcuul ayuu markaa yacni qaatay ayb mafcuulka koowaadna marka waa waawdaas oo naa'ibulfaacilka noqonayso leanna ficilku waa mugayiru siiqa ka labaadna waa hu-daas ayb macnaha falan yukfaruuhu loo jeedana macno muhiimaa ku jiro min asmaa illaahi tacaala waxaa ka mida shakuur alla wax yar oo ikhlaas ku dheehani ee la sameeyo waa abaal gudaa shay allaale shaygii allah subxaanahu wa tacaala dartii loo sameeyo alla waa abaal gudayaa ma abaal dhacayo oo ilaahay ma abaal dhaco falan yugfaruuhu marka waxay ka dhigan tahay marka macna shakuur asmaada alloo shakuura ka mida shakuurna macnihiisu waa abaalgude falan yugfaruuhu laga hoojin maayana waa loo abaalgudaa waay marka qofkii wax la yimaado waa inuu ku kalsoonaado rabbigaas abaal gudayo oo aan abaal dhacaynin ayaa joogo khayrkii aada samaysato ama ha yaraado ama ha badnaado waa lagu abaalgudayaa macnaha marka sidaas baa ku jira qoladan maadaama ay iimaan la imaadeen alla ma abaal dhacayo dayib wallaahu alle caliimun weeyaan midkii ogaal badan bilmuttaqiina kuwa isaga ka cabsado ina aladiina kafaruu lan tugniya canhum amwaaluhum walaa awlaaduhum min allahi shay-a wa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey oo alla diiday lan tugniya ma deeqayso canhum iyaga xaggooda amwaaluhum maaliyaalkooda deeqi maayaanoo waxba u tari maayaan walaa awlaaduhum ilmahoodana ma deeqayaanoo waxba u tari maayaan min allaahi min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa xaggiisa shay-an waxba kaga tari maayaan wa ulaa'ika kuwaadaas asxaabu nnaari naarta asxaabteeda weeyaan hum iyagu khaaliduuna kuwii waaraya waay fiiha fi naari naarta dhexdeeda kuwa ku waaraya waay aayaddan oo kale marka waa soo marnay ina aladiina kafaruu lan tugniya canhum amwaaluhum walaa awlaaduhum min allahi shay-an wa ulaa'ika hum waquudu nnaar aayaddan iyo aayaddaasna waa isku macno munaasabada aayaddan iyo aayadihii hore ka dhexeeyana macnaha qur-aanka qur-aanku waa mathaani labalabuu iskula socdaa haddii mu'miniin la tilmaamay firqadii iyo qoladii kale ee gaalowdayna xaalkoodu sidee buu noqonayaa muqaaranaa la sameynaa waa laysbarbar dhigaya qoladii hore marka waa laga soo hadlay kuwana maxay leeyihiin marka muqaabilkooda wa ayb ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey lan tugniya ma deeqayso canhum iyaga xaggooda amwaaluhum maalyaalkooda walaa wlaaduhum iyo ilmahooda min allaahi min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa xaggiisa shay-an waxba ka deeqi maayaan yacnii waxba u tari maayaan waa ilmaha iyo maalka bal alla aayad kale wuxuu yidhi yowma alqiyaamati yafsilu baynakum lan tanfacakum arxaamukum walaa wlaadukum riximkiina ilmihiina idin anfici maayaan qiyaamaha maxaa dhacaya yowma alqiyaamati yafsilu baynakum waaba laydin kala soocaya qiyaamaha laakiin iyaga dadka mu'miniintaa camalka wanaagsan isku raacay ilmaha iyo waalidku kuwaa iyaga yacni waa lays haleeshiinayaa suuratu duur sida ku sugan waaladiina aamanuu waatabacathum duriyatuhum biiimaanin alxaqnaa bihim duriyatahum wamaa alaqnaahum marka kuwaa marka waa lays haleeshiinayaayo iimaankaa laysku haleeshiinayaa hadday waalidku ou fiicnaana ou fadli badnaana ilmihii baa kor loo soo qaadayaa ilmuhu hadday fiicnaayeenna waalidkii baa la dallacsiinayaa oo kor loo qaadayaa maxaa yeele iimaan ayay isku raaceen marka isku day marka ilmahaaga iyo duriyadaadu iimaanka inaynan ka tegin oo ay ku dadaalaan ood kula mintiddo ayaa la rabaa leanna mashaakilkana waa iska batay fitnada oo gaaladana waa badatay iyo dadka diinka laga qalloocinayo marka qofkooda ubadka ou dhalay isagaa mas-uuliyad ay ka saaran tahay hadday iimaan kugu raacaanna khayrkaas hadday gaaloobaanna adiga un weeyaan ummad badanoo dadkii ka midana waa sii socdaan waa sii socdaan waxa ay u socdaanna berri waxay u noqonayaan ilmihii inaynan ku badbaadin oo ay ka gaaloobaan ilmihii ama uu diinlaawo ka noqdo arrintaa marka ilmihii macnihii loo dhalaayey meeshii marka waa ka maqnaanaysaa walciyaadu billah in marka alla wuxuu leeyahay ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey lan tugniya canhum xaggooda ka deeqi maayo amwaaluhum maalyaalkooda iyo walaa wlaaduhum ilmahooda min allaahi min cadaabillaahi ilaahi cadaabkiisa xaggiisa shay-an waxba wa ulaa'ika kuwaadaas asxaabu naari naarta asxaabteeda waay hum iyagu khaaliduuna kuwa waaraya waay fiiha fi naari ku waaraya camalka ay adduunyada ku sameeyaanna sidee waaye kuwii hore waxaa la yidhi wamaa yafcaluu min khayrin falan yugfaruuhu khayrkii ay sameeyeen laga hoojin maayo kuwaan iyaga waxa ay samaynayaan oo sadaqaad iyo khayr u eg maxay ku dambeynayaan aayaddan dhegaysa marka aayaddan baa tilmaamaysa mathalu maa yunfiquuna mathalu ladii kii tusaalihiisa yunfiquuna ay nafaqaynayaan hu shay maagaba shayga ay nafaqaynayaan tusaalihiisu fii haadihi tan dhexdeeda ay ku nafaqaynayaan tan day alxayaati nolosha dhexdeeda ah addunyaa dhow ka mathali riixin dabayl ayuu la tooyahay dabaysha oo fiihaa dhexdeeda sirun qabow daran ou ahaaday dabaysha oo asaabad asiibtay xarta qowmin qolo beertood ku dhacday qoomka oo dalamuu dulmiyey dulmiyey anfusahum nafahooda dulmiyey fa ahlakat way halaagtay dabayshii marka hu beertii ayay halaagtay wamaa dalamahum ullaahu alla ma dulminin kuwaasi walaakiin lagu noqoyey yadlimuuna way dulminayeen anfusahum nafahooda unbay dulminayeen halkaanna marka tusaale iyaga camalkooda sida looga hoojinayo ayuu alla tusaale u bixinayaa mathalu maa maada laba macnaa ku jiro in mawsuulo laga dhigo oo markaa waxaa laysku shabahayaa shayga ay bixinayaan iyo beer ayaa laysku shabahayaa beertaas oo dabayli u timid aad qabow badan wadato beertiina ay baabi'isay marka waxaana ay bixiyeen beeroo kale waaye baaba'day in inta beer qarash geliyey waqti geliyey markuu is yidhi waa dhowdahay dabayl adag timid oo qabow wadato wixii oo dhammaa wixii dhammaana ay ka baabi'een ninkaasi waa hungoobay nimankanna aakhiro waa hungoobayaan ayb waa jaamicu lxirmaan ayaa ka dhexeeya labada marka gees ee tashbiiha haddii maada mawsuulo laga dhigo waa kaas haddii maada laga dhigo masderiya oo iyada iyo mudaarica ka dambeeya masder laga dhalaaliyo mathalu maa yunfiquuna mathalu infaaqihim la yidhaahdana waa tashbiihu macquulin bimaxsuus shay macquula ayaa waxaa lagu shabahayaa shay la taaban karo infaaqu wax la arki kara ma aha waa macquul macquululmacnaa beertan iyo dabayshan baabi'inaysana beertaanina waa maxsuus waxaa la yidhaha marka waa tashbiihu macquulin bimaxsuusin ayb laqbuhuna marka sidaanuu noqonayaa mathalu maa yunfiquuna mathalu infaaqihim waxbixintooda tusaalaheeda ay leedahay fii haadihi nolosha fii haadihi tan dhexdeedana ay ku bixinayaan tan day-alxayaati nolosha ah addunyaa dhow infaaqaasi ka mathali riixin dabayl oo kala way ayb dabaysha oo fiihaa dhexdeeda uu ahaaday sirun qabow aada u daran sirun laba macnaa ku jiro bardun shadiid macnaha labaadna in la yidhaahdo dabka markuu bato shanqarta uu bixinayo jagagaclaynta uu dabka uu jagagaclaynayana waa lagu macneeyo zajaaj ayaa macnahaas sheegay abu xayaan sida uu kitaabkiisa baxrulmuxiidka uu ku tilmaamay labadaas macnaa marka ku jiraan dabaysha oo yacni dabaysha oo fiihaa dhexdeeda sirun qabow daran ou ahaaday dabaysha oo asaabad ku dhacday xarha qowmin qolo beertood ku dhacday qolada oo dalamuu dulmiyey anfusahum nafahooda dulmiyey maxay naftooda ku dulmiyeenna bishirki shirki bay ku dulmiyeen fa ahlakad way halaagtay dabayshii hu beertii bay halaagtay iyo ayb camalkooduna sidaasuu baaba-ayaa bacdi lmufasiriin baa waxay leeyihiin xarha qowmin dalamuu anfusahum dad meel wax lagu beerto aan ku beeranin ayaa laga wadaa naftooday dulmiyeeno meeshii wax lagu beeran lahaa waxba kuma beerine meel aan beer ku fiicnayn ayay wax ku beerteen laakiin macno loo badan yahay maaha macnahaas ayb dad marka nafsadoodii dulmiyey baa lagu shabahay kuwan oo shirki ku dulmiyey kuwaasi acmaashoodii waa weynayaan way suuratulbaqarana tashbiih midkaan u dhow waa kusoo marnay eeyawaddu axadukum ayb suuratu ibraahimna waa imaaneysaa mathalu ladiina kafaruu amaaluhum mathalu ladiina kafaruu acmaaluhum karamaadin ishtadad bihi riixu fii yowmin caasifin laa yaqdiruuna mima kasabuu calaa shay dalika huwa adalaalu lbaciid suuratu nuurna alla waa uga hadlayaa waladiina kafaruu acmaaluhum kasaraabin biqiicatin yaxsabuhu dam'aanu maa acmaashoodii marka kuwaas waa weynayaan shayga marka kuwaana camalkooda ay ku waayeen qiyaamaha kuwii horena loo yidhi falan yukfaruuhu maxay tahay ikhlaaska waa ikhlaaska oo tawxiidku uu aasaas u yahay markaa ninkii tawxiid iyo ikhlaas la yimaadana camalkiisii waa helayaa ninkii tawxiidku ka maqan yahayna si kastoo u dadaalo waxiisii adduunkaa lagu siinayaa qiyaamana waxba heli maayo waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manhuuraa sidaasuu rabbi ka dhigayaa arrintaa marka dulmi miya alla uu dulmiyey may wamaa dalamahum ullaahu alla ma dulminin walaakin lagu noqoyey anfusahum nafahooda keliya unbay yadlimuuna ay dulminayaan iyagunbaa nafsadoodii dulminayay rabbi subxaanahu wa tacaala ma dulminin lianna iyagaa acmaashoodii aas-aas u samaysan waayey haddaad guri dhisato aas-aasna aadan u samaynin oo gurigii kugu dumo adaa un isdulmiyey soo maaha ninkii camal iyo shaqan qabanayaa yidhaah tawxiid la-aan waa nin aas-aaskii ka tegay isagaa isdulmiyey cidna ma dulminin ayb ya ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu biطaanata min dunikum laa ya'luunakum khabaala yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tattakhiduu haka samaysanina lianfusikum nafihiinna ha u samaynina biطaanatan saaxiib hoosaad bidaanada oo min duunikum idinka kayrkiin ah ay min duuni ahli diinikum dadka diintiina dadaan ahayn ah laa ya'luunakum laa ya'luunakum idinka nuqsaamin maayaan ama laa ya'luunakum idinka gaabin maayaan khabaalan fasaad idinka gaabin maayaan min yacnii ifsaad iyo fasaad idinka gaabin maayaan wadduu waxay jeclaysteen maa canidtum ay canatakum dhibkiinna ayay jeclaysteen qad xaqiiqe ahe badad way muuqatay albaqdaa'u baa muuqatay caradii min afwaahihim afafkooda ayay ka muuqatay wamaa waxa tukhfii ay qarinayso suduuruhum laabahooda ayaa akbaru weynin badan waxa ay afkooda ka dhahayaan ka weynin badan qad xaqiiqe ahe bayannaa waan caddaynay lakum idinkaan idiin caddaynay alaayaati aayadihii baan idiin caddaynay in kuntum haddii aad tihiin tacqiluuna inaad wax kasaysaan ood wax garanaysaan aayaddan sababu nusuulkeeda ibnu jariir iyo ibnulmundir ibnu abi xaatim waxay tilmaameen can ibni cabbaas wuxuu yidhi kaana rijaalu min almuslimiin dad muslimiinta ka mida waxay ahaayeen yuwaasiluuna rijaalan min yahuuda dad yahuuddii ka mida ayay xidhiirin jireen maxay ku xidhiirinayaan limaa kaana beynahum waxa iyaga ka dhexeeyo oo min aljiwaari deris waalxilfi bahwadaag fi ljaahiliyati jaahiliyadii bacd lmufasiriinna radaac iyo nuugmo iyo waxaasay ku darayaan faanzala allahu fiihim alla arrintaa shaanigooda wuxuu ka soo dejiyey aayadahan yanhaahum wuxuu ka reebayaa can mubaatanatihim inay saaxiib hoosaad ka dhigtaan takhawufa alfitnati calayhim waxaana looga reebayaa fitnaa looga baqayaa iyaga durulmansuurka suyuudi aharkaas ayuu keenay sababu nusuulna aayadda u ah ayb ama macnaha aayadda alla wuxuu leeyahay yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tattakhiduu ha ka dhiganina laa tattakhiduu ha samaysanina bidaanatan saaxiib hoosaad kaa kuwaasoo min duunikum idinka kayrkiin ah marka min duunikum waxaa weeyaan min duuni ahli diinikum wa millatikum min gayri lmu'miniin dadaan mu'miniin ahayn isku diin aydnan ahayn waday waday ha ka dhiganina iyo saaxiib hoosaadyo bidaanada asalkeedu waa marada jirhka la xidhiiro ayb waxaa laga cabirayaa marka sida saaxiibtinimadu marada adiga jirhkaaga la xidhiirto ee funaanadda ku ah ee adiga iyo iyada waxba aynan idinkala xigin sidaa haddaad ka dhigataan ood saaxiib hoosaadyo ka samaysataan dhib baa idiin imaanayo weeyaan taasaa alla naga reebaya min duunikum marka bidaana tantaa laga sifayna xaalkoodu sidee waay marka asbaabta marka sida yacni sababka naloo amray iyo cillada yaa la tilmaamayaayoo alla wuxuu leeyahy wax nagu bixiyaba inaan alla amarkiisa qaadanno laa ya'luunakum idinka tegi maayaan khabaalan min jihati khabaalin fasaad xaggiisa yacni laa ya'luunakum laa yuqasiruunakum idinka gaabin maayaan idinka khabaalan marka saddex icraab baa ku bannaan in tamyiiz laga dhigo oo tamyiizkuna uu yahay muxawal can ilmafcuuli bihi ayb ay laa ya'luuna takhbiilakum ayb macno labaadna wuxuu yahay in la yidhaahdo mansuub binasci alkhaafid laa ya'luunakum idinkaga gaabin maayaan khabaalan fii takhbiilikum fii in marka loo soo qadaro mansuub binasci alkhaafid macno saddexaadna khabaalanta in la xaaleeyo wa masdarun munakarun xaalan yaqac ka baktatan zaydun dalac oo kale oo markaa macnuhu uu noqdo laa ya'luunakum idinka nuqsaamin maayaan khabaalan mutakhabbiliina xaalayhin inay idin fasaadinayaan ayb saddexdaas icraab baa khabaalanta ku jirto laa ya'luunakum idinka tegi maayaan khabaalan fasaad ahaan idinka tegi maayaan inay idin fasaadinayaan wadduu waxay jeclaysteen maa canidtum ay canatakum dhibkiinay jeclaysteen oo nimanka dhibkiinayba jecel yihiin qad badad waxaa muuqatay albaqdaa'u caradi min afwaahihim afafkooday ka muuqatay aayadda marka waxaa laga rabaa in laga fahmo saxaabada siday u fahmeen aayaddan alla wuxuu naga reebay qoom gaalo ah saaxiib hoosaad inaan ka dhiganno aayaddu cumuumkaasay wadataa gaalo saaxiibaha ka dhigannina intaasay aayaddu tilmaamtay saxaabadii marka qur-aanku markuu soo degaayey joogay say u fahmeen ayb halkan marka ibnu kaiir wuxuu ku dhigay wuxuu yihi waqaala bnu abi xaatim xadaanaa abi qaala xadaanaa ayubu qala xadaanaa ciisa bnu yunus can abi xayaan ataymiy can abi zimbaac can abi dihqaana qaala qiila licumara bni اlkhaaab cumar baa waxaa lagu yidhi ina haa hunaa meeshan waxaa jooga ghulaaman wiil min ahli lxiirati meeshaas ka yimid xiirada meel magaceeda wa xaafidun kaatibun waa diiwaan haye haddana qoraalka aad u yaqaano karaani fiican wa falow ittakhadtahu kaatiban maad ka dhigatid karaani qof karaani oo secreteer wax kuu qoro maa ka dhigatid oo dawaawiinta iyo kuu qoro shaqadaa maa u dirtid faqaala wuxuu yidhi qad ittakhadtu idan biطaanatan min duuni اlmu'miniin haddaan gaalkan shaqo u dirsado waxaan ka dhigtay saaxiib hoosaad mu'miniinta ka sokay wuxuu ka fahmay marka cumar bnu اlkhadaab radia allahu canhu shaqadaas karaaninimada haddii gaal la siiyo muslimkii sokadiis inay tahay muwaalaad iyo inay tahay itikhaadu biطaanatin min duuni اlmu'miniin inay noqonayso ayb weliba ahar kale wuxuu leeyahay abuu muusa alashcari baa wuxuu ku yidhi cumar meeshaan wiil wax qoray warqad buu ayuu u keenay markaasuu yidhi warqaddan yaa sidan u qoray si fiicanay u qoran tahay markaasuu abuu muusa yidhi waa kuu keenayaa buu yidhi nin aad u qori yaqaano wiil yaa no yaa warqaddan qoray aawey buu yidhi markaasuu yidhi masaajidka kuma jiro maxaa dhacay buu yidhi junub miyaa masaajidka muxuu soo geli waayey waa gaal buu yidhi markaasuu ayuu ka joojiyey dayib uu ku yidhi marka ha aamininina idinka alloo fogeeyey ha soo dhoweynina idinka alle isagoo khaa'inimo ku xukumayna idinka ammaanaha siininoo ha ku xukuminina ayib wuxuu yidhi marka ibnu kaiir fa fii hada alahari maca haadihi alaayati aharkan cumar aayaddan marka lala akriyo daliilun calaa ana ahla adimmati laa yajuusu isticmaaluhum fi lkitaabati alatii fiiha istitaalatun cala almuslimiin wa ilaacun alaa dawaakhili umuurihim wa ilaacun calaa dawaakhili umuurihim alatii yukhshaa an yufshuuha ila alacdaa'i min ahli lxarbi aayadda iyo xadi iyo aharkan waxay daliil u yihiin gaalada muslimka ku hoos nool inaan la adeegsan karin oon loo dirsan karin kitaabo iyo karaaninimo iyo wax la mid ah oo ay ku sugan tahay inay muslimka iskala weynaadaan leanna ninka haddii xafiis la fadhiisiiyo qof muslima xafiiskii imaanayo dan ka yeelanayo waa iska weyna waa iska weynaysiinaa marka xoogaa sharaf iyo waxbuu helaya iyo waxa ay ku sugan tahay buu yidhi tusin muuminiinta cawraadkooda leanna ninkii hadduu diiwaankii haayo axwaashii muslimiinta waa ka warqabaa soo maaha sirtaas waa faafina marka cadowgii iyo gaalkii xarbiga ahaa buu gaarsiinayaa saa darteed marka alla wuxuu yidhi laa ya'luunakum khabaalan sidaas xadiid buu keenay marka nebiga sala allahu calayh waali wasalam uu yidhi laa tastadiicuu binaari lmushrikiin walaa tanqushuu fii khawaatiimikum carabiyan mushrikiinta dabkooda ha ku iftiinsannina marka macnaha waa fahmi waayeen xasanulbasri baa u fasiray oo u yimid markaasuu wuxuu ku yidhi amaa qowluhu laa tanqushuu fii khawaatiimikum carabiyan yacni muxamedun rasuulullaahi ha ku dhigina faraantiinna ha ku naqshadayninina ama qowluhu laa tastadiicu binaari shirki yaquulu laa tastashiiru lmushrikiina fii umuurikum waxaa laga wadaa gaalada arrimihiinna ha kala tashanina sirtiinna ha u gudbinin oo ha kala tashanin oo la taliyayaal ha ka dhiganina waxaa kaloo lagu macneeyey laa tastadiicu binaari lmushrikiin labadiinna dabyownan isku dhowaanin ha isla deginina oo laa tataraa'a naaraahumaa xadiidkii nebiga sidaasu ahaa ee abu daawuud oo warinaayo labadaas macnaa lagu macneeyey ayib haddii marka saxaabadii camalkan qoraal qoraalkii iyo kitaabadii karaaninimadii hadday aayaddan u deliishadeen maxaad u malaynaysaa marka dhaqaalihii waddanka iyo siyaasaddii waddanka iyo amnigii waddanka haddii ayaga loo xil saarto waa la ba-ay markaas hoog iyo ba- baa ka imaanaya lanna shaqadan hadda cumar uu leeyahay idan qad ittakhadtu bitaanatan min duuni lmu'miniin hadduu karaaninimadii hadduu intan ka yidhi haddee inta kalena ilaahay baa yacni garanaya waana fa waana waana waanan fahmi karnaa ayb siirada cumar marka sidaanay ahayd khulafadii wan wanaagsanaydna siiradoodu sidaanay ahaan jirtay walidalika alimaam ibnu lqayim kitaabkiisa la yidhaha axkaamu ahli dimma fasal dhan ayuu guntay fasalkaas wuxuu u guntay oo ku keenay inuu uga hadlo madaxdii muslimiintaee wan wanaagsanayd cumar inay arrintan uga daydeen cumar baa saan sameeye waxaa sameeyey cumar bnu cabdilcasiis waxaa sameeyey khulafadii cabbaasiyiinta muctasim ma'muun waa mutawakil kulligood marka siiradoodiibuu keenay gaal waxba uma dirsan jirin markay is yidhaahdaan wax u dirsadana waxaa diidi jiray culimada iyo fuqahada oo arrintaa iyadaa marka way ka celin jireen rasuulkana sala allahu calayhi waali wasalam wuxuu yidhi innaa laa nastaciinu bimushrikin annaga mushrik ma kaalmaysanayno ayib macaanidaas marka yacni fasalkaas markuu guntay kadib ayuu haddana ibnulqayim fasal kale u guntay oo wuxuu yidhi fii siyaaqi alaayaati addaallati calaa gishi ahli dimmati lilmuslimiina wa cadaawatihim wa khiyaanatihim wa mucaadaati rabbi tacaala liman acazahum ow waalaahum ow wallaahum umuura almuslimiin fasal saas ayuu guntay oo macnihiisu yahay aayadaha tusayo gaalada sida ay yacni yihiin xaalkoodu uu yahay khiyaanadooda muslimiinta ay khiyaanayaan cadaawadooda khiyaanada iyo colleytanka ay u qabaan muslimiinta iyo sida rabbi ula colloobayo qofkii iyaga ciseeyo ka weli dhigto amase u dhiibo umuuraha muslimiinta ayb fasal sidaas ayuu guntay ibnulqayim markaa kadib gebagabadiiba warkan kooban oo xigmadda ku jirtay yidhi wuxuu yidhi walamaa kaanat altawliyatu shaqiiqata alwilaayati madax ka dhigidda iyo shaqo u dhiibiddu marka ay noqotay mid la siman oo barbar taagan wilaayada ka weli dhigashada kaanat tawliyatuhum nawcan min tawalliihim iyaga in madax laga dhigaa waxay noqonaysaa marka nowcan min tawalliihim iyaga ka weli dhigashadooda nooc ka mid a haddii marka shaqo loo dhiiboo la siiyo sirta muslimiinta iyo waxaana uu ku helayo wuxuu noqonayaa marka nowcan min tawalliihim bay ka mid tahay waqad xakama tacaala allana wuxuu xukumay bianna man tawallaahum qofkii iyaga ka weli dhigto fa inahu minhum inuu iyaga ka mid yahay walaa yatimu liimaanu iimaanna ma taam noqonayo ilaa bilbaraa'ati minhum in iyaga laga beri noqdo ma ahane waalwilaayatu tunaafi albaraa'ata wilaaye iyo baraa'ana waa isdiidayaan falaa tajtamicu albaraa'atu waalwilaayatu abadan ka weli dhigasho iyo ka beri noqosho ma kulmaaya weligeed ayb waalwilaayatu icsaazun ka weli dhigashadu waa sharfid falaa tajtamicu hiya iyada iyo waidlaalu lkufri kufri in la dulleeyaa meel ma wada gelayaan abadan waalwilaayatu silatun wilaayadu waa xiriir falaa tujaamicu mucaadaa falaa tujaamicu mucaadaata alkaafir abadan aduu wararkaasuu marka uu ku gebagabeeyey axkaamu ahli dima juska koowaad afar boqol sagaashan iyo sagaal aayaddan macnaheedaana marka sidaas ah ayib iyaga marka tasliidkooda muslimka lagu salladaana waa ka dhib ba- waana ka waa kasii daran tahay ayb isticaanadii iyaga la kaalmaysanayay iyagoo laga adag yahay waayo waxaa haddaan ka hadlayna isticaanadii iyagaa la kaalmaysanayaa muslimkiina waa iska fiirin karaa waana iska waardiyeyn karaa sidaanay noqotay maxay noqonaysaa marka iyaga barnaamijkooda haddii lagu kaalmeeyo lagu gacan siiyo waa icaano midaas marka iyagaa la gacan siinaa barnaamijkoodaa lagu gacan siinaa aaday halis u tahay marka ayb waana iimaan beel walciyaadu billaah ayib qof marka faajir muslim ah in la kaalmaysto say noqonaya iyada laftirkeeda siirada cumar fiiri ayib wuxuu leeyahay cumar ayaa wuxuu kaalmaystay nin faajir ahoo aw karti badan ayib musnad lfaaruuqa ibnu kathiir wuxuu ku wariyey can ilxasan qaala qaala xudayfatu xudayfa wuxuu yidhi licumar uu ku yidhi inaka tastaciinu biاlrajuli aladii fiihi wa fii riwaayati birajuli اlfaajir cumarow adiga mararka qaar waxaad kaalmaysataa nin faajir ah qaala cumaru cumar wuxuu yidhi marka inii astacmiluhu aniga waan ku shaqaysana liastaciina biquwatihi xooggiisa saan u kaalmaysto uma akuunu calaa qafaanihi waxaan noqonayaa markaasi ninka kor taaganoo ilaalinayana anaa noqonayo ninkan faajirka oo muslimkaa laftiisa waa kaalmaysanayaayo shaqadii uu awoodi karaan u dirayaa anaa ku kormeerayo laakiin kor taagnaanayo intaan dadkii orado aad idhaahdo ma iska seexanahay leanna ninkan qaa'inkaa dadkiibuu fasaadinayaa ninkii dirayaa loo haystaa marka wuxuu fasaadiyo uu dadka dhibka uu dadka gaarsiinayo iyo xumaanta iyo khiyaanada ninkii dirsaday baa markaas dembigeeda qaadanaya marka muslim faajira haddii sidaa loo kontaroolayo gaalkiina la yidhi isaga maba la adeegsanayo la yidhi arrinku marka waxaa weeyaan arrin aada u cad dayib wixii muslimiintu aynan aqoon u lahayn maalan muslimku inuu barto oo iyagu ay yaqaanaan in iyaga laga soo qaado si muslimkii loo adeegsado hadhow maqsad fiican waayo iyada taasna maahan hadda annagu hadalkeenna xaggaas kuma saabsan ayib marka allah wuxuu leeyahay laa ya'luunakum idinkaga gaabin maayaan ama laa ya'luunakum idinka tegi maayaan khabaalan min jihati takbiilin fasaadin idinka idinkaga tegi maayaan wadduu waxay jeclaysteen maa canad maa canidtum ay canatakum dhibkiina ay jeclaysteen qad xaqiiqe ahe badad waxaa muuqday albaqdaa'u caradii ayaa daahirtay oo muuqatay min afwaahihim afaf afafkoodii bay ka daahirtay abu jacfar itabari meeshaan markuu fasiraayo wuxuu yidhi waaladii badaa lahum minhum waxaas muuqday oo iyaga ka soo muuqday bialsinatihim carabyadoodana uga soo muuqday waa maxay laba shay iqaamatuhum calaa kufrihim gaalnimadooda oo ay ku negi yihiin wacadaawatuhum man khaalafa maa hum calayhi muqiimuuna min adalaalati laba shay waayo gaalnimada oo ay ku daa'im yihiin ay kor taagan yihiin iyo cid kasta oo iyaga manhajkooda iyo mabda-ooda khilaafto inay la colloobayeen labadaas sidaasuu yidhi ayb wacadaawatuhum man khaalafa maa hum calayhi muqiimuuna min adalaalati fadalika min wkadi اlasbaabi fii mucaadaatihim ahla aliimaan labadaas weeyaan waxa ugu adag uguna bayaansan cadaawada ay u qabaan mu'miniinta gaalnimada oo ay ku daa'im yihiin ay ku taagan yihiin oo ay haystaan iyo wixii iyaga mabda-ooda khilaafsan inay collaytan usoo istaa ula soo istaagayaan labadaas weeyaan buu leeyahay marka cadaawadooda waxa muujin og labadaas shaygo qad badat ilbaqdaau min afwaahihimta ayuu sidaa ku fasiraya markaasuu yidhi waalcadaawatu cala addiini cadaawada diinta ku salaysanna alcada ayb waalcadaawatu cala addiini alcadaawatu alatii laa zawaala lahaa cadaawada diiniga waa midaan dhammaanaynin oon zuulaynin ilaa biintiqaali axadi almutacaadiyeyni ilaa millati alaakhari minhuma cadaawada diinigaa ma dhammaatuu leeyahay ilaa labada qole iscollaysanayso midkood mabdi'iisa ka tago markaasay dhammaanaysaa haddii kan mabdi'iisii ka tago ka kale u tago waa dhammaanaysaa haddii kaasi mabdi'iisa ka soo tago baatilkana oo uu soo fiicnaadana waa dhammaanaysaa abu jacfar itabari sidaas u leeyahay markaada cadaawaadka diinigee jiro waa iska waadixna qofkaan isyeelyeelaynin wamaa waxa tukfii ay qarinayso suduuruhum laabahoodu ay qarinaysana akbaru kaasaa weynin badan qad bayannaa waan caddaynay lakum idinku al aayaati aayadihii baan idiin caddaynay ayb wuxuu leeyahay abu xayaan qad bayannaa lakum alaayaati baan idiin caddaynay ay addaallata aayadaha caddaynayo calaa wujuubi alikhlaasi fi ddiin diinka markaa in la saafigareeyo ikhlaaska waajibnimadiisa wa muwaalaati almu'miniin mu'miniinta in la walaalsado waajibnimadeeda wa mucaadaati alkaafiriin waxaa la bayaaniyey oo aayaadku bayaaniyeenoo siyaaqana uu tusaya taas muwaalaadkii mucaadaadkii waa idiin caddaynay in kuntum haddii aad tihiin tacqiluuna inaad wax garanaysaan haa antum ulaa'i tuxibbuunahum haa hooy antum idinku ulaa'i kuwaan ayaad tihiin idinka tuxibbuuna waad jeclaanaysaan hum iyagaad jeclaanaysaan walaa yuxibbuunakum walxaal iyadoo laa yuxibuunakum idinkuna aynan idin jeclaanaynin ama walaa waa idinku waa jeclaanaysaan walaa yuxibuunakum iyaguna idinma jecla idinka wa tu'minuuna waad rumaynaysaan bilkitaabi kitaabkii baad rumaynaysaan kutubta oo dhan kullihi dhammaantiis yani siyaaqan isagana macnihiisu wuxuu yahay alkitaab hadaashaani waa jinsiyada waa jinsu alkitaab qur-aanki injiil towreed kulli waa rumaynaysaan idinka haddana nin iyagii idinkii oo rumaysan nabiyullaahi muusa kitaabkii nabi muuse lagu soo dejiyey rumaysan oo iyagu ay lahaayeen kitaabkeenna weeyaan kii ay lahaayeen idinku waa rumaysan tihiin haddana sidaasoo ay tahay idinma jeclaanayo yani meesha siday u fogaatay way kitaabkoodii iyaga ay aaminsanaayeen mujmal ahaan idinkoo rumaysan haddana taa xataa idinkugu soo dhowaan maayaan markay noqoto mushrik iyo muslim muslimkay fogeynayaan iyaga mushrigan maxaa u galayna wax u galay male cadaawada muslimkaa la dheeraato o aada ula fogaatay beribaan marka waxaan ogaa nin buudo iyo wax noocaas ahaabaa muslimay inta dacwadaya la gaarsiiyey markuu soo muslimay yaa hooyadiis oo buudaha ahaydo buudiista ahayda waxay ku tidhi war haddaad kirishtaan noqo lahayda ii dhaami lahaydsaan iyadii kirishtaan ma aha haddana kirishhtaankii iyo muslimkii kirishhtaankay rabtaa marka alkufru millatun waaxida yahuuddii hadda mushrikiintii ay og yihiin kitaab inaynan haysanin ma dhahayaan muslinkii iyaga muslinkaas sokeeya ma dhahayaan suuratu nisaana waa ugu tegayna alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yuuminuuna biاljibti waالطaaguuti wayaquuluuna liladiina kafaruu haulaai ahdaa min aladiina aamanuu sabiila saasay dhahayaan ayb marka haa hooy antum idinku ulaa'i kuwaanaad tihiin tuxibuunahum waad jeclaanaysaan jacaylkan waa maxay qaraabannimada idinka dhexaysa iyo nuugmada aada isla nuugteen iyo xilfigii hore iyo waxbaad ku dhowraysaan idinka saasaa laga wadaa tuxibuunahum tasaas walaa yuxibuunakum idinku idin jeclaan maayaan wa tu'minuuna waad rumaynaysaan bilkitaabi kitaabkii kullihi dhammaantiis waad rumaynaysaan waidaa haddii laquukum ay idinla kulmaan qaaluu waxay dhahayaan aamanaa waa rumaynay aamanaadaana ibnu cadiya wuxuu leeyahay macnaheedu waxay tahay markay idinla joogaan waxay leeyihiin waa waa rumaynay maxay rumeeyeen muxamed inuu yahay rasuul idinka la idiin soo diray taasaan rumaysannahay waxay iska dhigayaan dad wax rumaynayo moxamed in idinka la idiin soo dira aan rumaysannahay raaca diintiina idinka faragelin mayno saasay ku odhanayaan ayb ibnu cadiya macno noocaas u sheegay waidaa haddii laquukum ay idinla kulmaan qaaluu waxay dhahayaan aamanaa waan rumaynay waidaa haddii khalow ay khaali noqdaanoo iyaga isu bannaanaadaan cadduu way qaniinayaan alanaamila faraha ayay qaniinayaan calaykum idinka yay idiin qaniinayaan korkiina min algaydi min ajli lgaydi caro darteed caro darteed ayay idiin far faraha iska qaniinayaan ayib qofku markuu ciil hayo waxna uunan qaban karin fartuu qaniinaan tacbiirka feeri marka xataa marka ay markaad idinka ka adag tihiinay sidan u dhaqmaan markay idinku idinka adkaadaanna kayfa wain yadharuu calaykum laa yarqubuu fiikum ila walaa dimma qaraabo ammaano ballan midna idinku dhowri maayaan waidaa haddii laquukum ay idinla kulmaan qaaluu waxay dhahayaan aamanaa waan rumayna waidaa haddii khalow ay iyaga isu bannaanaadaan oo isku khaali noqdaan cadduu way qaniinayaan calaykum idinkay idiin qaniinayaan alanaamila faraha min algaydi min ajli lgaydi caro darteed qul waxaa tiraa nebiyow muutuu dhinta bigaydikum caradiinna ku maca gaydikum caradiina la dhinta marka habaar waayo haddii la yidhaahda nebigiina sidan dheh la yidhi uu yidhaahdo dee ilaahay waa halaagi lahay waaba baabi'i lahaayeen ee macnaha marka meesha ku jiraa waxay tahay taqriic habaar hadda ma ahane waa taqriic iyagaa marka yacnii masaa'ib baa dushooda laga kor sheega ina allaha alle caliimun mid ku cilmi badan waa bidaati suduuri laabaha waxa u saaxiibka alle mid ku cilmi badan ayib cadaawaadkan marka dad badan baa waxay u akriyaan marka qaab aan diinba ahaynba cadaawad diineed ma jirto wax diin isku haystaa male diin lama yani lama diidanaa kayta wakayta waxyaabahaas haddana marka dadku hadday caamo iska yihiin dhibba maba lahaateena marka kuwa xataa marka diinkii ama yaqaan ama wax ka akrinayo ayaa sidaas wax u akrinaya qur-aankiina tacbiirkiisa waa arkaysaan in tamsaskum weli siyaaqi baa socdo alla wuxuu leeyahay in tamsaskum hadday idin taabato xasanatun xaalad hagaagsan tasu-hum way dhibaysaa iyaga tasu dhibtee hum iyaga dhibtee wa in tusibkum hadday idinku dhacdo sayi-atun xaalad xun hadday idinku dhacdana yafraxuu farxeen bihaa xaaladaas xun yacni ku farxeen way ku farxayaan see looga baxsanaa marka waxaan oo mashaqo ah wa in tasbiruu haddaad sabartaan watattaquu alla ka cabsataan laa yadurukum idin dhibi maayo kayduhum kay hagartooda shayan waxba idin dhibi idinka dhibi maayo ina allaha alle muxiidun weeyaan midkii koobay bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan meeshaan marka tark tarkiibka carabiga laa yadurukumtan ayaa waxay u baahan tahay macno leanna maxaa yeelay wain tasbiruu watattaquu intu jawaabay u baahan tahay laa yadurukumna fa lama gelinin ficilkiina waa la goday oo marfuuca laga dhigay laba sibay marka ufasirayaanoo laa yadurukum mid inay tahay faki in lagu sameeyo oo macnuhu marka uu ahaa laa yudarirkum saas oo kale oo markaasi yacnii laysku idqaamay idqaamkii marka uu sidan ka soo baxay xarakadii kaafka ee yacni xaggaa kale loo loo naqliyey macnaha kaas laakiin ka fiicanba wuxuu yahay in lasoo qadaro fa'dii raabidka ahayd la yidhaaha wain tasbiruu watattaquu falaa yadurukum kayduhum shay-a fa'da raabidkaa lasoo qadaro macno kalena waxaa ku bannaan in la yidhaahdo jumladan laa yadurukum laa bimacnaa layse in laga dhigo laadii oo laysadii oo kale ahayd alxuruuf almushabaha bilaysa markaa macnuhu wuxuu noqonayaa falaysa yadurukum kay kayduhum shay-an oo kale in tamsaskum hadday idin taabato xasanatun xaalad hagaagsan tasu dhibteehum iyaga wain tusibkum hadday idinku dhacdo sayi'atun xumi yafraxuu farxeen yacnii way ku farxayaan bihaa xumidaa idinku dhacday wain tasbiruu haddaad sabartaan watattaquu alla ka dhowrsataan oo ka cabsataan laa yadurukum falaa yadurukum idin dhibi maayo laa yadirkum kayduhum shay-an haddii la akriyana iyad wax ishkaala ma leh lianna ficilku waa majzuum laa yadirkum ayb marka falaa yadurukum idin dhibi maayo kayduhum iyaga shirqoolkooda shay-an waxba idinka dhibi maayo ayb halkanna marka labadan wain tasbiruu watattaquu sabarka iyo alla kacabsigu waa dariiqa lagu badbaadayo ay dadka ku badbaadayaan oo looga badbaadayo shirqoolka gaalada haddii maanta dhan laga sheekeeyo shirqool gaalo shirqool gaalo dadka loo sheegayo inay waajahaanna la rabo sabar iyo alla kacabsi midna ayna lahayn oo aqoon aysan u lahayn diinkoodii diinkii inay ku dhaqmaan waasic diiniyoo qalbigooda ku jiro iyo alla uusan la weyneyn oo alla kacabsi iyo tadayun aynan lahayn maanta dhan haddaad kun shirqool u sheegto adiga unbaa dadkii cabsi gelinaya maahane waxba ma kordhinin manaahijta xarakaadka qaar waxay ku dhisan tahay dadka uun in looga sheekeeyo shirqoolka gaalada bis laakiin markay diin timaado sunnada nebiga sidan waaye waxaani wuxuu ku leeyahay sunno maa loo jooga horta kursiga ha la gaaro markaasaa sunnadii iyo diintii la dabaqa diin aad dabaqi weysay inta aad awoodi karta haddaada dabaqin kursi markaad aadda maxaad dabaqaysaani xarakaad badan baa manhajkooduba wuxuu yahay dadka uun in la kiciyo la kiciyo laakiin ilaa ayna meel loo kicinayo lama yaqaan hadhow marka iyagii iyo dadkii baa isku takaataysmaya leanna markii horena wain tasbiruu watattaquudaan ma lagu tarbiyeynin manhaju takyiir marka xaalaan ku jirnaa hadda xaaladaas manhajka aan uga bixi karno waa wain tasbiruu watattaquudaas qofka haddii alla kacabsiba uunan ku jirin shay shilinkii loo dhiibana waa xadayaa shaqadii loo dirana qofka u dirayo iska fiirinaya waa ka dhaqaaqaya wax uu u danaynaya male taasaana nugu badan haddaan run rabno waay haddii kale laakiin koox inay is-ammaanto istaskiyeyso waa dhici kartaa inay aada isu ammaanto ood muslimkiiba moodid keligoodba inay u taagan yihiin oo saxaabadii nebi moxamed oo kale inay yihiin xaqiiqdoodana aynan ka warqabin markaasna de yankashifu alamru waxay waqti yar ka bacdina camaa qaliilin yankashifu alamru marka wain tasbiruu watattaquudaasna waa inay noqoto manhajka lagu xalinaayo mashaakilkana haysto wain tasbiruu haddaad sabartaan watattaquu alla ka cabsataan laa yadurukum falaa yadurukum idin dhibi maayo kayduhum hagartooda shirqoolkooda shay-an waxba idinka dhibi maayo ina allaha alleh muxiidun midkii koobayo cilmi ku koobay waay bma yacmaluuna waxa ay samaynayaan hada aakhiruhu wallahu aclam w slى اllah wslm عlى nabiyina mxamed